wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka soomaaliya weliba uuse kula wareegay hay-adda caafimaadka adduunka w h o a qalab caafimaad iyo baawur ambalaas oo lanka talagelay in laga qalabeeya isbitaalada banaadir hargeysa iyo hanqalaa qalabkan iyo weliba usugu qeyb qaadan doonay xoojinta sistamka caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in qalabkun la deersii doonaa isbitaalada lanka talagalay in laku xoojiya caafimaadka bulshada inaan kala wareegno ururka caafimaadka adduunka qalab caafimaad oo ku kacaya in ka badan todoba milyan oo loogu talagalay laga soo iibiyey mashruuca s c r b loogu talagalay in lagu xoojiyey sistamka caafimaadka soomaaliya qalabkaas waxaa lagu qalabayn doonaa sideed isbitaal oo sidoo kale isla mashruucaas laga dayactiray loona qaatay shaqaale caafimaad oo maarata consultants ah ilaa afartan gaarayana loo qaatay waa wax weyn oo ku soo kordhay nidaamka caafimaadka soomaaliya waagii covid uu dalka ka dilaacay dalka cabacity uu uga hortago cudur dilaaca iyo uu kula tacaalo aad bay u yareed aad bay u hoosaysay maanta hadda waxaan maraynaa in magaalada muqdisho keliya maaragtay intaasoo i c u laga heli karo isbitaallo badan oo i c u le laga heli karo in dowladda keliya ay qalabaysay sideed isbitaal ay dayactirtay consultants ilaa afartan gaaran ay u qaadatay qalabkan iyo ambalaasyada maanta aan la wareegayno waxaa la geyn doonaa isbitaallada martiini banaadir garowe kismaayo baydhabo jowhar iyo cadaado ayaa la geyn doonaa hadduu ilah yihahdo ilaa sideed isbitaal ayaa loo qaybin doonaa isbitaal walba wuxuu heli doonaa ambalaasyo wuxuu heli doonaa qalab caafimaad oo kala duwan wuxuu heli doonaa sariirihii i c u-ga wuxuu heli doonaa maxay ahayd qalab dhammaystiran oo tayadoodana aad u sarraysa ayuu heli doonaa waxaa kaloo xusid mudan in maaragtay awoodda maaragtay oksijiinka dalka in kor loo qaaday ilaa maamul goleedwal ugu yaraan laba warshad oo oksijiin ah in la geeyey taas oo aan jirin waagii hore dalka hal oksijiin ay ka jirin covidka intuusan markuu dilaacayay maanta inaan marayno maamul goboleed walba in ay taallo laba warshad oksijiin inay taallo markay ugu yartahay marka u diyaargarowga cudurdilaaca loo diyaargaroobayo weli fara kama qodno dadaal badan ayaa weli nagala rabaa iyo inaan sare usii qaadno laakiin meesha shalay aan joognay ma joogno soo kabasho badan ayaa jirto waxaan ummadda soomaaliyeed aan ugu bashaaraynaynaa in maxay ahayd wax weyn laga qabtay tallaabo weynna loo qaaday dhanka xoojinta nidaamka caafimaadka haddarna aan sii wadayno ilaa maaragtay heer fiican uu ka soo gaara adduunka aan kula tartami karno aad bay u mahadsan yihiin wasaaradda maaliyadda iyo maamulayaasha mashruuca s c r b oo hawshaa nagala shaqeeyey iyo sidoo kale ururka caafimaadka adduunka oo qalabkan soo iibiyey aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa qalabkaana inay ku gaari doonaan meelihii loogu talagalay si nabad ah aad baa umahadsan hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa gacan kujaysida ay tahay xoojinta caafimaadka si lan yarayay khataro iyo dhimashada iyo la kulamaayeen hoyooyinka xilliga dhalmada daryeellaanta maadaama isbitaalada aan lahayna qalab dhammaystirana